فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dhulboobka dowladda federaalk ay ka geysanayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo isa soo taraysa iyo dhibanayaal hor leh oo ka cabanaya madaxweynaha dowladda federaalka iyo saraakiil ka tirsan maamulka villa soomaaliya kuwaas oo ay sheegeen inay ka barakiciyeen guryahooda mida ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed oo isdul istaag ku sameeyey xiisadda khilaaf ee ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland iyo waxa ay salka ku hayso dhacdooyin ka tarjumaya heerka jahliga dadka qaar ka haysta diinta islaamka mida ka mid ah culummada soomaaliyeed oo arrimahan sharaxaya ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada waxaa sidoo kale aad barnaamijka ku maqli doontaan dabaashu muhiimad intee la-eg ayay caafimaadka u leedahay mise ka mid tahay waxyaabaha ay dhakhaatiirtu bukaanada qaar ku daaweeyaan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada kulan looga arrinsanayay horumarinta dacwada iyo ducaadda wilaayada islaamiga ah ee mudug isla markaana ay barbar socotay dowlad diini ah oo lagu soo gebagabeeyey qaybo ka mid ah wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey madasha kulanka ayaan idinkugu haynaa barnaamijka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeya ee caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay zakariya cumar weeraro kamayna ayaa gelinkii dambe maanta waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalku ka soo baxay deegaanka ceelwaaq ee gobolka gedo islamarkaana doonayay in arbushaad ka sameeyaan deegaanka buusaar ee hoostaga degmadaasi intaysan soo gaarin deegaanka ayay la kulmeen laba weeraroo dhabagal ah waxaana laga dhaawacyaa faraaskari iyagoona ka cararay saddex mootoy wateen khasaare iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo ayaa ka dhashay duqiimo ka dhacay marinka goodoonsan ee khaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynad yuhuudda ayaa waxay duqiimo u xushlimaha ka geysteen deegaano iyo xirooyin badan oy ku sugan yihiin dadka barakacyaasha waxaana duqiimahaasi ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mid ah dadka barakacyaasha ee halkaasi ku sugnaa una badan dumar iyo carruuran waxba galabsan duqimo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ciidamadii udu ka geysteen guryo ku yaala waqooyiga marinka khaza ayaa waxaa ku shahiiday tobannaan ruux oo shacab ah halkae dhaawacmeen kuwo kalood u tiro badan toogasho ay ciidamadii uda sidoo kale ka geysteen marinka khaza subaxii hore maanta ayaa waxaa la warinayaa inay ku shahiideen siddeed iyo toban ruux oo shacab ah halkae dhaawacmeen tobannaan ruux oo kale silsiladaha duqimaha ee saacadii ugu dambeeya maanta ka dhacay qidaaca khaza ayaana waxaa ku shahiiday in ka badan afartan iyo lix ruux oo shacab ah halkae dhaawacmeen boqolaal ruux oo kale ku dhowaa soddon qof ayaa ku dhintay dooni ku rugmatay gudaha nigeriya dooniyada tiro badan saarnayen ayaa waxay shil ku gashay webiga gobolka gooji ee waddanka nigeriya waxaana halkaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalka nigeriya ayaana sheegay in labaatiyo toddoba qof oo meeda laga soo saaray goobta uu shilka ka dhacay halka afar iyo labaatan ruux oo kana la badbaadiyey isla markaana ay haatan ku sugan yihiin qaar ka mid a isbitaalada waddankaasi wararka ayaa waxay sidoo kale tibaaxaya inay maqan yihiin wax ka badan boqol ruux oo kale iyadoo ay weli soconayaan howlgallada lagu daadgureenaya dadka maqan doontaan ayaana sidee in ka badan laba boqol oo rikaab ah sida ay tabinayaan warbaynada maxalliga baydhan ayaa cafi su fidiyey wiilkiisa hontar oo dembiye kala duwan loogu soo oogay madaxweynaha maraykanka ee xilka ka sii degaya jo baydhan ayaa cafi su fidiyey wiilkiisa hontar baydan oo lagu eedeynayay dembiye ay ka mid yihiin heesashada hub sharci darro ah iyo khiyaano dhanka canshuura ah war ka soo baxay xafiiska baydan ayaana lagu shaaciyey cafiska hontar waxaana uu ka dhawaajiyin wiilkiisa si gaara loo beegsanayey isla markaana u wajahayay maxkamadda cadaalad darro ah talaamuu dib loo doortay dhowaana la wareegi doonay xilka madaxweynaha maraykanka ayaa cafiskani ku tilmaamay taacad iyo cadaalad darro dhicsowday ruushka ayaa shaqada ka eeriyay sargaalkii mas-uulka ka ahaa ciidamadooda ku sugan suuriya wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa ilaa warada ruushiyanna ayaa sheegtay in moscow ay shaqada ka celisay sargaalkii u qaabilsanaa ciidamadooda ka howlgala dalka suuriya kadib markii ay kacdoon wadayaasha suuriya ay ka qabsadeen magaalada xalaab sargaalkan la celiya ayaana magaciisa lagu sheegay sergi kesel militariga ruushka ayaana si adag u dhaleeceeyay waxqabad la-aanta sargaalkani kaasoo hore u soo noqday mas-uulka u qaabilsan ciidamada ruushka qaybta ilaalada koowaad ee ka dagaalanta gobolka kharkiif ee dalka ukrain militariga lubnaan ayaa sheegay inay heleen meydka sargaal ciidamadooda ka tirsan kadib markii ay duqimo geysteen diyaaradaha maamulka saynad yuhuudda ciidamada lubnaan ayaa waxay sheegeen diyaaradaha aan duuliyaha leen ee maamulka yuhuudda ay duqimo aad u xoogan ka geysteen bariga waddankooda isla markaana ay ku dileen askar ka tirsan ciidamadooda militariga lubnaan ayaa waxay bartay ku leeyiin ekis ku soo daabiceen qoraal ay ku sheegayaan in diyaaradaha ciidamada yuhuudda ay beegsadeen ciidamadooda gaar ahaan kuwa dhufis ka dhisayey gudaha xarunta ciidamada alcibaara ee deegaanka xuush a sayid cali ee degmada hermal waxayna sidoo kale sheegeen ciidamada lubnaan in deegaankana qoray ka soo saareen meydka sargaal sarwa ka tirsan ciidamadooda ka gadan markii diyaaradaha yuhuudda ee duqimaan loo meeldayen halkaasi ka geysteen wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag dhulboobka dowladda federaalka ay ka geysanayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa marba marka ka dambaysa isa soo taraysa iyadoona dhibanayaal hor leh ay ka cabanayaan madaxweynaha dowladda federaalka iyo saraakiil ka tirsan maamulka villa soomaaliya kuwaas oo ay tilmaameen inay ka barakiciyeen guryahooda qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waxaa weli ka socda dhulboobka ay geysanayaan madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ay kula kacayaan dadka rayidka ah mid ka mid ah dadka laga barakiciyey guryahooda islamarkaana cagacagaf la geliyey gurigiisa ayaa waxa uu tilmaamay inay wajahayaan xaalado adag xasan sheekh maxamed wuuna geeyey meel ilaahay ogyaha halkiis ilmahana fooryow meel la dhahayuna geeyey waana dhibaatay ka tarbiilow nugu haaqay waana dharbahay haddana waa una leeyahay calanka noo taag calanka see ugu taageen korkeenna waa laga sisiibaa dhaso been ma sheegaay dhibaato koon maa la arkaa xasan sheekh maxamuud maxuu noo qabtay maxuu abaalka uu noo gashtay maay tahay dhasaa waa keenay dhulka cusub waay hoolii ari aa daaqaayay dhasiyaa laga sisiibaa day korkooda yaalkii kaalay arag marka dhibaato koon maa la arkaa haa dhulkoo ku jira dhulka hadday fadhiistaanba jirkoo kaa gelaa matututug waa la qabanaa waa kana meel walba waa babararsan tahay ilmeyga dadko dhan saas wawii qaayo dhan fooriyow degan dhasaa laga siiba dhaso ilaahay wallaahi bilaahi dhul cusub dhul kalo la dejiye la waaye jiingad looma dhisin waa looloma dhisin waa uu noo qabtay male xasan sheekh maxamuud ya baalow noogu daray dharmahano waa noogu daray haddana calan hoog ku qabowna leeyahay calan hoog ma ku qabanayn ma waa weyne intay aadaynaa ilmaha dhasaaba laga siiba aan kula yaabay war ani sheekh maxamuud ani waxba u dirsi maayo markaan waxba u dirsi maayo waa uu iqaxiya isika daro waa uu geey meel lileeyahay fooriyow lileey maxuu noo dhoortay markaas sheekh maxamuud in lanala qabto ninkaan in lanala qabtaan intaan jecelahay ninkaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan mid ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ayaa isdul istaag ku sameeyey xiisadda khilaaf ee ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland nabadoon qori oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed islamarkaana waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu ka warramay xiisadda khilaaf ee sii xoogaysanaysa ee ka dhexaysa maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka haddaba ku soo dhowaada waraysiga nabadoonka nabadoon qori marka hore ku soo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan khilaafkan u dhexeeya maamulka la baxay jubbaland iyo dowladda federaalka ma aha markii ugu horreysay oo khilaaf noocan ah ee uu dhexmara dowladda federaalka iyo maamulkan isku magacaabay jubbaland maxaa soo celceliyay xiliyadan oo kale khilaafka noocan gaar ahaan kan hadda taagan jubbaland iyo dowladda federaalka ee ka dhexeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد- أما بعد إيه، وأدوها هذير إذا عد في الفرقان ومهسيه جزاكم الله خيرا انت سكديب إيه، ورت سيدي إذا بعد كستا وأياكو فكر كود أنكو شقينين oo fikir dad kale leeyahay oo dana kala duwan leh ku shaqeeyaahi iskhilaafkoodu waa shay iska saxiixa xilli kastana imaan kara dadku markay s- wax wada leeyihiin hadday rabaan diinyay lahaana ay dal ka dhexeeyo oo dad ka dhexeeyo oo ay damac inay wax xukumaan ayagu ay leeyihiin waa laga yaabaa inay waxna isku khilaafaan waxna isaga soo dhacaan laakiin haddii labada qofood qof kastaahi qof kale dhabarka ku sito oo qof kale ka dhex hadlayo ama markaas hal shaqsi ahaado ama dowlad ha ahaato ma dhici karto qofkaas kale la-aantiis inuu cidna la heshiiyo marka dowladda federaalka dad kalaa ka dhex dhawaaqaya oo dhistay kuwaana dad baa ka dhex dhawaaqaya oo dhistay dadkii ka dhex dhawaaqaya oo dhistayaa ishaya ilmahoodiina waa isku dirteen ayaguna saasay isku hayaan
dowladda federaalka ciidamo badan ayay geysay deegaanka raaskambooni oo ay sheegtay eh, inay kaga hor imaaneyso ama ay kaga soo horjeedo doorasho ay ku tilmaantay sharci darro oo maamulka jubbaland eh, uu qabsaday Een, ciidamadaas dowladda federaalka ee geysay deegaanka raaskambooni ma dhab bay ka tahay inay la dagaalanto maamulka ee la baxay jubbaland horta sharciga ay sheegayaan qof walba rabitaankiisa u sharciya axmed madoobe rabitaankiisa u sharciya kana rabitaankiisa u sharciya J- puntland kuwa jooga rabitaankooda u sharciya kuwan kaloo laanlaanta dhammaantood mid kasta asaga wuxuu uu rabo waa sharci wixii kasoo horjeena waa sharci Ee, horta wax sharci dhowrayaahi maba jiraan sharcina awaluu sumeliyan laakiin xataa midkii beenbeenta ahayna qorteen mid dhowrayaa ma jiro intaa kadib ciidamada meesha la geenayo anigu uma haysto kuwa jubbaland jooga iyo oo joogo laleeyahay beryahan waa goosanayaanoo waa sii roorayaanoo waa cararayaanoo ee, federaalkay u gelayaana dee meesha awalba waa ku cadaabnaayeen ninay garabka u saaraayeen oo meeshuu rabo dhiganayay oo markuu musqusha garaayena iridka dhiganaya markuu kasoo baxana hore u qaadanayo dad feker lama ahayn dad un xaawaha lasaga shidaayay ahaayeen kuwan kalena sidoo kale xasanay garabka u saaran yihiin marka de ayagu damac diidmaba maba lehan waa baalaley dabka lagu shubo marna laga celsho ayaantaana axmedna baalalaydiis inuu ku shubuu rabaa xasanna baalalaydiis inuu ku shubuu rabaa aniga marka micno weyn kuwaas uma arko ayagu nima nima shirbo wuxuu yiri nin la haayaa nimau haayaa wax ma haya nimankii dadku ka dhex dhawaaqayay oo aan soomaalida ahayn ee ummadda kale ka dhex qayliysay hadday etoobiyaan yihiin iyo hadday kenyaan yihiin iyo hadday carab yihiin iyo hadday yuhuud yihiin iyo hadday maraykan yihiin nimankii dadka kale calooshooda ka hadlayeen ay ayagu waxay u sii yihiin kabo marka ayagu waxaa la dhihi karaa waaba ziro ziro wax hadda lagu tilmaamo lama yaqaan markii aad ku tilmaantay askarta labada dhinac ay kala wataan inay yihiin een, kuwo aanan hadaf ku soconin axmed een, madoobe iyo xasan sheikh oo ah hogaamiyaha dowladda federaalka een, ma dhab bay ka tahay ololahan ay iclaamiyeen oo mid walba uu sheegayo inuu diidan yahay mid kale mid kastaahi dan uu markaas leeyahay uu isleeyahay meeshan gadaal biyaha ka dura ka cabi kartaa ayuu rabaa inuu dalka dhan u qaribo axmed madoobe maanta wuxuu jeclaa lahaa soomaaliya inta kale in la qaato kursigiisa jubbalandna u badbaado inta kale wax dana uu ka leeyahay haddii puntland la qaato oo somalilan la qaato oo galmudug la qaato oo hirshabeelle la qaato oo banaadir la qaato oo b- la qaato ee, koonfur galbeed la yidhaahda inta kale saxiix waa qaadayna adiga kursigaaga waa kuu badbaadayna horta axmed ma diidayo waa sheekadii dibcadii midamo xasanna waa la kadaaliko etoobiya waa kii ku baryaayey etoobiya dalaan u ogolnahay badaan u ogolnahay marna ogolnahay laakiin xay somalilan u soo mareen macnaha fakarkiisa war etoobiya hadduu dal u ogol yahay oo uu ogol yahay marin biyood in muuse biixi siiyo iyo asagu siiyo maxaa farqiya beri maana saa dambaa kursigan laga qaadayaahe siinta uu siiyo muxuu darajuha ka helayaa waxaa la dhihi karaa hal xabo oo ayaga ka mida oo waa inay dagaalagaana ka go-an dad dhowri maayaan dal dhowri maayaan diin haba sheegin dad dhowri maayaan ayagu sidii quraanyo madow iyo quraanyo cad inay madaxa mid kastaa mid kale kusoo go ay rabaan fakarkoodaana intaas la eg waxa dhamay ku nool yihiinba soomaalida waxaa la yidhi dadka qaar waxay u nool yihiinaa la yidhi inay wax cunaan qarna waxay wax cunaan inay noolaadaan waa dad u nool inay wax cunaan bis wax kaloon tale ahayn maxay tahay sababta mowqifka madaxda dowladda federaalka ay isku rogrogto waxaan ka warhaynaa dowladdantii ka horreysay ee federaalka waxaa madax ka ahaay farmaajo xilligaasna waxaa mucaarad ahaay xasan sheekh waxa uu taageerayey mowqifka axmed maanta uu taagan yahay ayuu markaas taageerayay waxyaalaha isu rogrogaan axmed madoobe wuxuu isu haystaa inuu asagu dowladda federaalka leeyahay oo asagu abuurtay wuxuu ku dhawaaqaya maalin madow wiilkii annagoo aan xildhibaan ka dhignay oon ku soo darnay ku soo darnay baarlamaanka oo haddana aanu codsanay inuu ra-iisul wasaare noqdo miyaa maanta puntland jubbaland duminaya wuxuu isu haystaa inuu asagu federaalka leeyahay federaalkuna waxay isu haystaan inay gobolada maamul goboleedyada ayagu xukumaan marka laba nin oo ninba ninka kale inuu leeyahay isu haystaan weligoodba heshii maayaan maba heshii karaanba dowladda jubbaland waxay heshataa inay ayagu federaalka leeyihiinoo abuurteenoo ra-isul wasaaraha keensadeenoo madaxweynaha niman kale keensadeenoo wax laisu geygeeyey oo maamul goboleedyadu isu geysteen inay yihiin maamul goboleedyada isu haysta ayaa kale imaa dhammaantood waa oo baarlamaanka ayagu soo xusheenoo ayagu leeyihiin dowladda federaalkana waxay u haysataa dowladda dalka ugu sarreyda inay tahay oo ayadu meesha ugu sarreydo oo ay baalkii kursi dhexaadkii tahay oo dadkan kalena adimadii yihiin oo ayadoo xukunto marka dee laba nimo noocaasi dee maba heshii karaan marka dadkii wax u qorqoray oo baadilka u qoray ayaan kala saarin mana kala saari karin ayagaa isku diray saasaysan weligood u heshiinin axmed madoobe weligiis intuu jubbaland joogay federaalka inuu asagu leeya u haysto asagu maamuluu rabaa jubbal puntland inay maamushay rabaa boqol goor waxay tiri hooyadii federaalkana anagu dhashay daraad wuxuu lahaa madaxweynaha ee midka sheegta ee puntland ra-iisul wasaaruhu han siyaasadeedba ma leh waa wiil yaroo xoghayn xasan u ah waxaad moodaa marka dee waa dad isku feer socda waxay ku kala dameeyaana ma jiraan nin kastana damaciisuu leeyahay dooqiisuu leeyahay haddana kooda kuma socdaane dad kale damaciisa iyo dooqiisay ku socdaan waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon qori oo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag kulan looga arrinsanayay horumarinta dacwada iyo ducaadda wilaayada islaamiga ah ee mudug islamarkaana ay barbar socotay dowlad diini ah ayaa lagu soo gebagabeeyey qaybo ka mid ah wilaayadaasi kulankan looga arrinsanayay horumarinta dacwada iyo ducaadda ayaa waxay ka dhacday degmada jawla ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaa munaasabadda kelimada dhinacyo kala duwana taabanaysay ka soo jeediyey waaliga gobolka mudug sheekh xasan abuuxamza بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى أيان ما علينا نسي نعم كيس فرح بدن وإن كوبي كرين هدان ترترينو ويقول الرئيس إيمانك إسلام مضى أي كم تهي in aan nool nahay maantay oo ilaahay kitaabkiisu talinayo oo ay ka mid tahay haddana inaanba noqonnay shaqaalo diimeed oo in kitaabku talinaya keliya ma ahane aan noqonnay kitaabka ehelkiisa allah tabaaraka wa tacaala aan uga mahad celinaynaa ma ahan awood iyo cilmi iyo caqli annagu aan leenahay iyo garasho aan dheeraad la nahaye waa fadli allah uu bixiyey tabaaraka wa tacaala waan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa ducaadda ee gobolka mudug ee aada arkayseen maantay warbixintooda iyo bandhigoodii ay sameeyeen waan u mahad celinaynaa runtii waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran allah tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha inii saaro waxqabadkiina iyo waqtigiina aada bixiseen waxaan leenahay allah tabaaraka wa tacaala hoos aada hersataan maalinta qiyaamo ha inkaga dhigo carabadiina iyo waqtigiina aada bixiseen ummadda muslimiinta ah ummad badanaa ku badbaaday dadaalkiina iyo juhdigiina iyo soo jeedkiina ummad badanaa ku badbaaday cadowgu waxaad ogtihiin waxa uu doonayey in ummaddan uu kala jaro ayaga iyo diintooda uu kala jaro diinta ehelkeeda uu baabi'iyo ma garanaysaa dacwada uu ka dhigo meel ba'day ka dhigo dastuur iyo ilxaad iyo ma garanaysaa dimuquraadiya wax ay ku sheegaan uu faafiyo taasay doonayeen gaaladu taasay ma garanaysaa la- lala soo diray ilaahayna waa diiday allah baa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala iyo ducaadda oo ilaahay ku hanuuniyey go-aan qaadatay inay u istaagaan haddii magaalo la qabsado magaalada banaankeeda inay dacwada ka wadaan guryaha cadowga isaga jira hadduu rabo laakiin inay la wareegaan guryaha inay kula wareegeystaan geedaha kula wareegeystaan ay dhahaan gaalada waxay sheegaya waa beentood ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi gaaloy adinka waxaad sheegaysiin waxba kama jiro been baad sheegteen runtii arrintaasu waa arrin aan ciddi la arkaahu yeeli karin waa arrin u baahan go-aan qaadasho marka go-aanka aad qaadateen ee aad u istaagteen runtii miraheedana waa muuqdaan allah baana ku mahadsan adinkana waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran miisaanka xasanaadka allah inin saaro Eh, jazaakum allahu khayran waxaan rabaa insha allahu tacaala ilaahay cabsidiisa mar waliba inaan xusiisnaano guulaha isdaba joogga ah ee mujaahidiintu cadowga ka gaareen ducaaddu ay hormuudka ka tahay asbaab waa jirtaa laakiin guusha allah baa bixiyey guusha allah baa bixiyey annaga waxaan ku dariraynana waa ilaahay cabsidiisa marka inaan laasimno allah tabaaraka watacaala cabsidiisa inaan laasimno inaan sahay ka dhiganno allah cabsidiisa taana waa dardaarmi lahaa taqwada allah aan sahay ka dhigannana waa dardaarmi lahaa in ma garanaysaa aan baryaha allah badinno in aynaan guusha muuqato aanaan dhihin waa guulaysanay oo keliya mar walba baan allah xusiisnaano waa dardaarmi lahaa soo jeedka la badiyo ma garanaysaa allah loo mahad celiyo in badan nicmadiisa aan xusiisnaano cabsidiisana aan laasimno waxa aan ku dirirayno mar waliba waa ku celcelinayaahe waa ilaahay cabsidiisa marka waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala siduu allahba leeyahay udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana in ummadda aan u marno dacwada wanaag aan u marno in aan ku dadaalno in ma garanaysaa qudwo aan u noqonno ummadda ficilka ay annaga naga arkaan iyo qowlka carabkeenuna inuu israaco insha allahu tacaala wadaadka ninka culummada ahi wuxuu leeyahay mansiye gaar ahoo lagu yaqaano wuxuu leeyahay nidaam gaar ahoo lagu yaqaano haddii laba nin oo nina daaci yah nina dukaanle yah ay wada socdaan haddii daacigaas daaci runa yah adiga markiiba waa fahmi kartaa ninkaan ilaahay dartiis u baxay ninkaan danihiisa gaarkaa u socdo markiiba waa fahmi kartaa ayagoona hadlinaad fahmi kartaa ducaadda marka waxaa laga rabaa insha allahu tacaala la yimaadiin muwaasifaadkii ay lahaayeen ducaaddu ay lahaayeen in ay la yimaadaan si ummaddeennu ay noogu hanuunto carabadeenna wixii ilaahayna karsiiyoo ka yimaado si ummaddu ay ugu hanuunto si ma garanaysaa qudwo aan ugu noqonno wanaagsan oo lagu dayda aan ugu noqonno insha allahu tacaala taana waa dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayran waxaa markaan mikrofoonka lagu soo dhoweeyey naqiib cabdiraxiin bacdow iyo nabadoon xuseen shire afrax oo labadaba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee mudug bacda taxiya ilaahay baan u mahad celinaynaa naga dhigay dad muslimiin ah nasoo waafajiyey meesh- majliskan khayrka badan leh ay ku kulansan yihiin ducaadii gobolka mudug Eh, muctamarkan dowladda loogu qabtay ducaadda gobolka mudug Eh, allahna soo waafajiyaa mahadsan waxaa kaloon u mahad celinaynaa alle mar kale uga mahad celinaynaa allihiina soo gaarsiiyey xilligan ahlu- eh, jihaadku uu ge- uu ka jiro bariga afrika Eh, allahina soo gaarsiiyey nagana mandhigay ummadda jihaadiga allahaasaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaad u mahad celinaynaa bacdallaahi waxaan rabaa inaan u mahad celiyo walaayada gobolka mudug Eh, maktabka du- dacwada gobolka mudug khaasatan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaa axsana ilayk waxaad waxaad qabateen iyo waxa aad macnaha ku aadan tihiin wax yar maaha wax fududna maaha waxa aad maanta nooga warbixideen oo aan idinka dhegaysanana oo ama ah eh, dacwo riyaaf ama ah dacwooyinka muctamarka ama ah dacwo shaaric ama midda madaarista ah oo naga warbixideenna de gobolkana waa joognaa waana ognahay sidaas inay dacwadu u socoto waana idinkaga mahad celinaynaa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag dabaashu muhiimad intee la-eg ayay u leedahay caafimaadka mase ka mid tahay waxyaabaha ay dhakhaatiirtu bukaanada qaar ku daweeyaan waraysi arrimahan ku aadan oo caawa aynu idinkugu bedelnay xubintii caafimaadka oo alaba aad ku dhegaysan jirteen barnaamijka dhuuxa waraysiyada waxaa waraysi arrimahan ku aadan doctor qarax cabduqaadir la yeeshay weriye saabir cabdulaahi doctor qarax kusoo dhawow warbaahinta islaamiga alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي أدا أما سنتين إذا عدا الفرقان وأنا سنتين بوق شدينا أنا سو بوقتين سو هذا doctor marka hore waxaad noo qeexdaa dabaal iyo waxa ay tahay caafimaad ahaan marka loo eego وسؤال مهم أه كل تدد بدنا عاو إلى جسنا وحي لي دكتور كعاو دواشة محوك صدوني لكن دواشة عاو وحن ربنا إن أنا عاف ماتك أيضا نسوق إن شاء الله تعالى دبال وحل لها وشقاء أما فعل ka dhaca jirkoo dhan qof shaksina uu samayn karo kooxna ay samayn karaan biyaha dhexdana lagu sameeya allaha dabaal taasoo jirkao dhan uu ka qayb qaadanayo hadday tahay lugihii madaxii gacmihii murqaho dhan ay ka qayb qaadanayaan aa loo yaqaanaa dabaal si ka duwan acmaasha kale ka duwana loo sameeyo dabaasha meelaha ay ka lagu dabaasho kale waxaa ka mid a webiyada lagaha badaha iyo barkadaha qaaska loo yaqaana swimming boolka shareecada meesha uu ka taagan yahay dabaashan waxaa ka mid ah xadiid uu soo saaray imaamu nisaa'i iyo tabaraani iyo qayrkood bay soo saareen nebigu wuxuu leeyahy sal slam shay walba oo xuska ilaahay ka maran waa lahwi markii laga reebo afar afarta waxaa ka mid ahaa dabaasha marka dabaasha waa wax muhiim ah shareecadana halkaasi geysay oo lahwi maba ahanba dabaashu maxay kusoo kordhisaa jirka bini'aadamka ee aad iyo aad aa u mahadsan tahay dabaasha jirka caafimaad bay u leedahay ee caafimaadka ay u leedahana systemi ahaan aan uga sheekeynayna kow systemka u horeya loo yaqaano cardiovascular system ama systemka wadnaha iyo xididada iyo dhiigga wareegiisa quseeya waxay ka qabataa shaqadan soo socota kow waxay kor u qaadaa kobcisaa wareega dhiigga labo waxay yaraysaa cudurrada ku dhaca wadnaha sida stroga iyo iyo dhiigkarka strog waxaan ka wadnaa inuu xidid uu furmo dhiiggana meeshuu u wado uu ka leexiyo strog lahaa habka neef mareenka kaleeto ama respiratory systemka waxay kordhisaa ama dhistaa sambabada hawada qaaditaankay qaadayaan way u dhistaa si sambabada u- ah- u noqdaan sambaba dhisan oo adag haddaan aadno systemka loo yaqaano musculosyst- musculoskeletal system murqaha iyo qolfoofta jirka ee ayadana waxay ka qabataa shaqooyinka soo socda waxay ka hortagtaa cudurrada ku dhaca ee loo yaqaano thu- rheumatoid arthritis sida fibromyalgia waxay kaloo wax ka qabataa strains of muscles murqahay qaweysaa oo ku dha- oo murqaha dhabarka iyo wax badan ka tartaa waxay kaloo kor u qaadaa flexibility-ga in muruqa uu noqdo muruq kala jiidmaayo oo meesha la rabo loo isticmaali karo almiitadan hadhow s- si fiican u qaadanaya waxaa kale ay wax ka tartaa almiito kasta qofka uu sameeyo uh, wax high impact injury macnaha dhibaato waxay u geysataa culus jirka maadaama qofka uu boodboodayo cirbihiisa dhulka uu ku garaacayo ee kala goysyada oo kaleeto cinjiraa ku jiro cinjirkaas u dhexeeya labada lafood waxaa gaaraya culays way isxoqayaan lafahan loo yaqaano lafdhabarta ama faqaariyaadka ama vertebral ama loo yaqaano durdurta soomaalida ay dhahdo ayagana waxaa ku jiro cinjir loo yaqaano ee, disk vertebral disk diski asaga ah mar walba qofka uu boodboodayo labada lafood oo u dhexeeya way garaacayaan marka waa almiitada ugu fiican oo aan lahayn inay lafaha isgaraacaan faa'iidaasi leedahay waxay kaloo leedahay eh, coordination coordination balance and posture oo ah dadka dhadhacaya oo cudurrada sida alzemiya iyo Parkin- parkinsonismka cudurka asaasiqa la yihahdo ama cudurka la yihahdo leeleemada labadaas cudurba qofka waxaa ka dhumo isku xirka iyo wada shaqaynta jirkaa dhuma kadib buu qofka dhadhacaya marka isku xirkaasna way ka qaataa wayna u fiican tahay waxay kaloo wax ka tartaa scoliokifosis dadka lafaha dhabarka ama tuurta yeesha ayagana way u roontaa waxay kaloo wax ka tartaa lower back muscles ama disc herniation dadka xanuun ka qaba lafdhabarka lafdhabarka murqihiisa xanuunayaan ama diskiga hadda aan ka sheekeyn ama cinjirka asaga ah uu soo baxay uu ka soo baxay labadii lafood ama labadii durduro isa saarneed ayagana waxbuu ka taraa haddaan u imaano systemka loo yaqaano ama aan kusii daro weight loss miisaankana way ka ridaa taasoo lafaa culays ku haysay systemka la yidhaahdo central nervous system ama dareemada qofku waxay u keentaa hurdo wanaagsan inuu helo inuu abiteedku u wanaagsanaado inuu qofka welwelkii stresska u ka baaba maadaama ay tahay calmiito doctor maadaama aad sheegtay inay faa'iido caafimaad leedahay dabaasha ma jiraan dad ay takhaatiirtu u qoraan dabaasha aad iyo aad way jiraan dad loo diro oo dhakhtarku uu qoro laakiin swimming markaan ka hadlayno swimming daabaashu as, as, as physiotherapy macnaha waaba qayb ka mid a caafimaadka waa qayb laisku daweeyo marka dad loo qoro wey jira dadka waxaa kamid a loo qoro dadka qaba kala goysyada xanuunada ka qabo dadkaasoo laga baqayo haddii almiyata kale loo diro inuu dhaawac uu kala kulmo almiyatadaas ayada ah waxaa loo qoraa dabaasha maadaama ay tahay almiyito waxaa kaloo loo qoraa dadka jabka kasoo kacay sida dadka bowdada ka jabay sinta ka jabay lafdhabarka dadka ayagana waa loo qoraa si ugu socod bartaanba socodka koowaad biyo dhexda lagu baraa maadaama jug aysan gaaraynin dadka qaba discahaniation oo ah cinjirka ku jiro ama diskiga ku jiro lafahan lafdhabarka ah isa saaran oo xanuun lafdhabarka xanuunka keena ah waa loo qoraa ayagana waxaa kaloo loo qoraa dadka insomnia hurda la-aanta ah waxaa kaloo loo qoraa dadka abitiid la-aanta waxaa kaloo loo qoraa dadka obesitiga ama cajalka uu zaa'id yahay say u yareeyaan ilaa maadaama ay almiito tahay waxaa kaloo loo qoraa dadka qaba parkinsonism and alzemia oo ah cudurka leeleemadii asaasiqa iyo kuwo badanoo meesha aanu kusoo koobi karin dabaashu ma adeegsataan isbitaal ahaan haddiise ay jirto sharaxaad naga sii aada iyo aada umahadsantaha dabaasha maadaama aan iri dad baa loo qoraa isbitaalka wuxuu soo kordhiyey qayb dawaal ah qaybtaasna waxay ku taallaa isbitaalka guud ee jirib general hospital ee sifada meeshaas haddaan faahfaahino waxaa ka mid ah waa barkad dherarkeeda uu yahay ballaceeda iyo dherarkeeda labadaba ay yihiin labaatan mitir lagu dhifto toban iyo shan mitir meeshaas oo qaada shan iyo toban bukaan dhakhtar u qori karo hamar waa dabaalan karaan ayada marka waxaa loo sameeyey saddex qaab oo ah qofka horeba moolka ma galayo meel waxaa jirta la yidhaha shallow hal mitir iyo labaatan hal mitir iyo labaatan uu qofka ka bilaabaa meel waxaa ku xigta loo yaqaan slob oo ah hal mitir iyo sagaashan sentimitir waxaa kusii xiga meel mool ah oo laba mitir iyo bar ah intaasba qofku hadba qaybtuu rabo yuu ka bilaabayaa waana isbitaalka meesha ka furan tahay qalabna wuu yaalaa dadka loo kala xiraayo oo loogu talagalay qofka in lagu tababaro lagu almeyteeyo doctor dadku waxay isweydiin karaan baraag biyo lagu shubay sow ma wasaqoobi karto sow cuduro lagama qaadi karo intay caafimaad la raadinayay su-aal aada iyo aada muhiim u ah waaye ummaddan ay ku fakerayso haddiiba meel barkad oo dadkan iskugu geeyo magaaladan deegaankan ay ku cusub tahay qofka waxaa kusoo dadegaya soo meeshaas ma noqonayso meeshii cudurka faafinaysay bedelkii dadka lagu daweyn lahaa waa waa la dhihi lahaa haddii qodobadan la weyn lahaa marka istaalku tillaabooyin buu qaaday tillaabooyinka waxaa kamid a kow qofka meeshaan ku dabaalin horta check up ama waa in la fiiriyo la hubiyo maqaarkiisa madaxiisa cidiyihiisa haddii intaba cudur laga helo ma gelayo dabaashaas barkadaas ma tegaayo tilaabada kaloo la qaado waxaa kamid a qofku inuu qabaysto intuusan dabaalan ka hor tilaabada la qaaday waxaa kamid a qofka dhar qaas baa jiro oo lagu dabaalanayo oo nadiif ah ma aha kii lagala imaaday suuqa iyo xaafadda tilaabada kaloo la qaado waxaa kamid a in kaloriin lagu shubay biyaha habeen walbo tilaabada kaloo la qaada waxaa ka mid biyaha in loo sameeyey meel ay ka soo galaan iyo meel ay ka baxaan oo biyo mar walba raagaya ma aha marka waa biyo mar walba nadaafadooda iyo laga taxadaray oo laga hortagay cudurka inuu ku dhex faafo ilaa waxaan wax soomaaliya hadda ku cusub hadday tahay wilaayaadka adduunka kama cusbee waa nolosha ka mid ta dabaashan ma bulshada oo dhan ayaa u siman marka loo eego qaabkaad u qorshayseen tusaale ahaan caruurtii haweenkii iyo raggii bal halkaas sharaxaad naga sii aada iyo aada umahadsantaa bukaan markii la dhaho waa bulshadoo dhan ilaa qofka xanuunsan hataa cudurrada aan soo sheegay rag bas kuma dhacaan dumarna kuma dhacaan caruur basna kuma dhacaan bulshadoo dhan bay ku dhacaan marka cuduradaasi dhakhtarka uu dabaasha u qorayo qof walba oo bulshada ka tirsan rag iyo dumar caruur kulli waa way dabaalanayaan marka sida loo kala ilaalinaya marka waxa la isweydiin karaa ama ragga dumarba see loo kala ilaalin waxaa loo kala ilaalinaya dumarku waxay leeyihiin wakti qaas u ah iyo tababaro dumar ah gabar wax tababaraysaa jirta maclimad ah oo qaas u ah iyo wakti qaas ah raggana waxay leeyihiin tababare rag ah oo haddana qaas u ah waktigooda marka laba wakti kala yihiin isku wakti ma aha way kala xijaaban yihiin isbitaalka shaqadiisu waa waktiyo cayiman oo la yaqaano marka laga reebo qeybta heeganka ee xaaladaha degdega ah marka dawaashu ma waqti cayiman ayay leedahay ee aada iyo aada umahadsanta waa su-aal saxa xilliga xilliga marka waxaa weeye een, horta sida caafimaad ahaan saddex maalmood isbuuci qofku inuu dabaasho iyo caafimaadaan fiican taasoo u dhiganto labiyo toban tooka bishii ama labiyo toban maalin halkii tookana waa hal saac oo waqti la iskaga jiraya ma aha marka timekaas wuxuu ka bilaabanayaa subaxii ilaa habeenka afar saac intaas bay furanta ugu dambeyntii doctor qorax cabduqaadir maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhegeysanaysa waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah ee dadka muslimiinta ah ee khaasatan ku nool wilaayaadka wuxuu horey isbitaalka guud ee degmada jilib uu u ballanqaaday qayb kasta oo baahida caafimaadka inuu iyo si tartiibtiiba u keeni doono haddana waxaan u sheegaynaa ummadda in la- qaybtii physiotherapy-ga ay diyaar tahay marka talooyinkaasina waxaa ka mid ah ee dabaashu waa qayb ka mid a daaweynta la qoro marka cudurrada ugu daran hadda soomaalida kusoo badatana waxaa ka mid ah discahaniation dhabar xanuunka uu keenayo injirka u dhexeeya lafaha dhabarka maadaama fadhiga uu badan yahay marka swiminka hadda waa diyaar wilaayaadku diyaar u yahay waxaa dhici jirta marka hore qofka in loo diro xamar dhakhaatiirta xamarna ay usii diraan ay dhahaan iskaan saaraan kadibna ay dhahaan dabaal baad u baahan tahay, dibadaha u aad hadda marka wixii dibadaha loo aadaya maanta wuxuu ku diyaarsan yahay wilaayaadka waa nimco ilaahay ha laga faa'iidaysto aad iyo aad waa mahadsantiin ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaadna kala socotaan mid ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka warramay dhacdooyin la yaab leh oo ka tarjumaya heerka jahliga dadka qaarkood ee diinta islaamka sheekh maxamed ismaaciil oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga dalka ayaa waxa uu ka sheekeynayaa dhacdooyin la yaab leh oo ka tarjumaya halka uu gaarsiisan yahay jahliga dadka qaarkood ka haysta diinta islaamka wuxuu shiikhu soo jeediyey in culammada iyo ducaadda ay dacwada faafiyaan oo aanay ku ekaan oo keliya magaalooyinka balse ay u gudbaan deegaanada baadiyaha ah halkaas oo dadka ku nool ay jahli badan ku dhex jiraan maalin dhoweyd arrinaan aad ula yaabay baa sheekh dirir la weydiinaya idaacadda oo gobolladan maxaanku idhaahdaa galbeedka mid ka mid a ayaa si toosa sheekha u weydiinayey wuxuu idhi sheekhow ninbaa wuxuu guursaday naagtii inankiisu uu ka dhintay magaaladayada waa dee halkan eh, ga- galbeedkan inantii wa- inankee- inankiisu uu ka dhintay buu guursaday waanu qabaa arrintaa shareecadu maxay ka qabtaa ninka maxaarimtiisa u galmooda nebigu calayhi salaatu wasalaam sabankiisii ninbaa guursaday gabadhii uu furay ama ka dhintay inankiisu ciidan buu u diray nebigu wuxuu yidhi ninkaa kurka ka gooya wuxuu nebigu yacni sheekhu ugu jawaabay arrintaasi waa xaaraan anugu lama yaabin markaa ninkan guursaday eh waxa amakaaga igu dhaliyey sheekha meheriyey ilan sheekh baa xalaaleeyey soo maa anutan ninkan guursaday inantii uu inankiisu ka dhintay ka guursaday yaab ma igu ahayn gaadhigaan waday markaa idaacaddan dhegaysanayay sheekha su-aalaa la weydiinaya mubaashar baa la weydiinayay bil ka hor bay ahayd waxaan la yaabay midka wadaadka sheeganaya ee inantii uu inanku ka dhintay odayga uu guuriyaan ka yaabay waa wax la yaable sida diintu yacni jaahil looga yahay waxaan u joogaa meelda culimmadii ay buuxdo ayuu intuu u duubtaybu haddana meherinayaa gabadh noocaas oo kale ah kanina isagu wuxuu qiil ka dhiganaya sheekh baa aniga ii meheriyey dawaba jaahil oo ninkaa guursanaya inantii sodoga yacni sodoga u ahaa halkaasa inala maraysaa casrigaynu marayno waa halkee marka magaalooyinkunbay culimmadu fadhfadhiyaane hadday meelahaa mari lahaayeen wax la yaablay arki lahaayeen taa mid la mida ayaa culimo burco ka baxday beri ayay xeebtay u dhaadhaceen deedna waxay la kulmeen oday qaba ma- inan qaba aayadii aabbihii ka dhintay markaasaa la yidhi war maxaa dhacayo aabbahay baa xoolo badan ka bixiyey miyaan dayici karaa buu ku leeyahay waa aayadii hadda aabbihii ka dhintay xeebtanay ka dhacday yacni maxaanku idhahdaa barbare ka shishaysa culimmadii u tagtay baa nooga sheekaynaysay nin ho- aayadii qaba hooyadii dee haddii aabbahaa uu naag meheriyo walow yuu u galmooninbe abadalaabidiin makuu makuu mehersamayso taana nin unbaa meheriyo wadaad isooga dhigay marka mashkelad baa ina haysata waxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay tidhaahdaa culimmada iyo roobkuba socodkay ku wacan yihiin haddii culimmadu mararka qaarkood intay isqabanqaabiyaan ay meelaha dadku yacni miyiyada ay maraan oo masaa'ilka diinta ee la weydiiya ay ka jaahil bixinayaan dadku saa ma ahaadeen ilaan diinta laguma dhasho ee waa la bartaa diinta laguma dhasho ee waa la bartaa haddii magaalooyinkii camiran yihiin oo culimmadii ay buuxdo laakiin hareerahoodii ay gubanayaan waxaa la iga sheekeeyey maalin xeebtaa ceerigaabo qaar baa u dhaadhacay culimmaha magaalo meel tuula ah bay tegeen waxay ugu tegeen oday toddobaatan jir ah weligii fooda dhulka ma dhigin weligii ma tukan dabeedna way wacdiyeen wuu ka qaatay wacdigii sida loo weysaystaa la baray inta lagu tukadaa la baray ninkii saddex maalmood buu dib u sii noolaa maalintii afraad uu dhintay maca towba anigaygan maalin waxaa nagu dhacday intaan buuraha ceerigaabo aanu gallay ayaa wakhti toddobadii aroornimo oo kale ah ayaa waxaanu ku soo baxnay wiil dhallinyaro oo labaatan jir qiyaastii aniga ilaha lo' buu wadaa assalaamu calaykum baanu ku nidho nagama radiin salaantii wuxuu nagu war waar nabadee bal warrama markaasaan waa fiicannahay adeer balkaale markaas anigaa weydiinaya adeer bal ashahaado saasaan ku idhi adeer bal ashahaado markaasuu igu yidhi waa maxay ashahaado markaasaan ku idhi nebi maxamed ma taqaanaa markaasuu yidhi waryaaraheen waxaanaad ka hadlaysaan anigu fahmi maayo eh lo'diyay iga gadiidsane danihiinna ku foofa wuu garanayaa inanka labaatan jirkii lo'du inay gadiidsanayso cadceedda uu kala cararayo laakiin aakhiradiisii waxba loogama sheegin nebi moxamed ma yaqaano ashahaadu waa maxay ku leeyahay assalaamu calaykum nagama radiin waana labaatan jir waa ayaan darrada ina haysatiyo masaa'ibaha maanta halka aynu ka ragaadsannahay ee maanta aynu eh, ka riiqsan yacni waxa weeyaan hareeraheennii baa gubanaya meel kale bay iska daayee degmooyinkeenna iyo dadkeenna walaalaha la ahaynba aan ashahaaddii garanaynin inana halkan aynu iska fadhinaayo markaasaa nin walbaaba uu ku qancay inta yar u haysta uun ma u malaynaysaa markaa aakhira inaynu ku su'aal la'aanayno halkaa marka lagu gubanayana shahaada lagu garanayn ee inankuna aayadii ku guursanayo odayguna uu guursanayo inankii inantii uu sodohda u ahaa ee aan weliba culimmadii ka fogeyn culimmadiina ay manaabirtuun iska fadhiyaan aan ugu horreeya wallahi inaynaan ku badbaadayn arrinta noocaas oo kale ah lagu badbaadi maayo lagu badbaadi maayo diinta waxa la gashado oo nin waliba wuxuu diinta gashadaabuu ka helayaa diin islaamka dadka caamada ah baa u baahan oo wacdigii waanada ninkan soo galay masaajidku wacdi badan uma baahna kaa bannaanka jooga ayaa qatan haddaad taariikhaan ururisaan wallaahi qiira idin dilaysa habeenkii saaxan maysaan sida maanta diin islaamkii uu u sii inqiraadayo haddii dee hareeraha laga soo ururayna halkaa la isugu imanaya halkay ku soo ururaysa
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada intaas ayuu ku idil yahay tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام